بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي صدنات كتابك اللي يراهده الياقوت النفيس إحياء الموات على قهلا يا دولك أن عدنا لهين oo cidna deganayn mawaat baa la dhahaa dhulkan nooleyntiis meel aan boos iyo dhul aan cidna lahayn qofku hadduu nooleeyo isagu waxa ay noqonayso ixyaaul mawaat baa la yidhahdaa waana baababka mashhuurkaayoo macruufkaayoo muhiimka ah baabkaani dhul dhintay aan cidi lahayn qofkii nooleeya isagaa iska leh ajarna waa ka helaya waa nin dhul camiray ayib waa almawaad waxa weeye waa dhul aan la camirin weli waagii hore jaahili iyo islaamnimada dhexdeeda midna lama degana ama waagii hore jaahiligaa la degi jiray laakiin hadda waa indiraaso waa aasantay oo cidna looma yaqaan laakiin dhulka haddii muslimiin camirteen oo dhul la deganaan jira yahay oo hadda ay kharaabsan tahay ciddii hore camiratay baa leh meesha ciddii hore camiratay ayaa iska leh waay iyo ciddii ka dhaxasho iyo cid le haddii la gelan waayo meeshaan iyo maaligeedii iyo jaahil laga noqdo xoole majhuulay noqonaysaa bangiga muslimiinta la dhigaya marka dhulka camiran meel camiran oo qof noolaystay meesha xariimkeeda ah lama degi karo gurigaana aad dhisatay dee guriga ilinkiisii meesha ah iyo daaqadiisii iyo fagaagiisii iyo meesha ku dhegan ama ceelkan meesha xariimkiisa ah ama berkadan meesha xariimkeeda ah ama beertan meesha xariimkeeda ah qof kale ma noolaysan karo waa xariimku waa inta ugu baahan yahay waaye dhulalkan wadooyinkaa iyo dariiqyadana lama degi karo qof iskama camiran karo lama ogola marka maxaa ii xariima maaha inaa qofku iska dhaho waxaa ii xariima into meel dhagax iska dhigto ilaa meel heblaayo ma shaqaynaysa midaas inta xariimku waa intaan lo meeshaan hawsha loogu talagalay ceelkan laga dhaansanayo meesha xoolaha looga waraabinayo meesha lagu horeeyo meesha biyaha ay ka cabayaan inta aan laga maarmayn ixyaau lmawaati meesha mawaadka noolaynteedu alladii kaasoo yataratabu calayhi uu ka ratimayo milkuhu qofka milkigiisu ka ratimayo oo qofku meeshan ku yeelanayo ilaa marna meelaan noolaysay baa milkidaa marna dowladdaa meel kuu goysa qolada dhulbixinta hadday dhul kuu jadho ya dee imaamka iyo cidda ka hooseysaa meel dhul qofu ah waxaa la iqdaac dhul igoo baa la dhihi jira waagii dowladda ilaa hadda waa la isticmaalaa marka uu milkigiisu ka ratimayo waxa weeye an yuhayi-a inuu diyaariyo kulla shayin shay dhammaantii kulla shayin shay dhammaantiisoo minhu xaggiisa kulla shayin shay dhammaantiis an yuhayi-a waa inuu diyaariyo kulla shayin minhu xaggiisa waaya kulla shayin shay dhammaantii oo minhu xaggiisa uu ka ahaanayo limaa shayga yuqsadu looga qasayo minhu kan xaggiisa qaaliban inta sida qaalibkaa shaygan waxa looga qasdayo wax kasta oo looga maarmaana waa inuu diyaariyo meel beer baa looga qasdaa sibaa loo diyaariyaa meel guri la degayo la dhisanayaa looga qasdaa sibaa loo diyaariyaa meel ceel baa looga qasdaa sibaa looga diyaariyaa marka kulla shayin minhu limaa yuqsadu minhu waxa looga qastayo meeshaan mawaadkan noolaynteeda yaa dhammaanteed waa inuu diyaariya qaaliban sida qaalibka wax kasta oo meeshaan loo yaqaanay inay ixyo u tahay waa inuu la yimaado qofkani waaye beertii baa lasoo wareejinayaa biyaa loo samaynayaa beer iska qallalan beer bay noqonaysaa motor waa inuu keeno haddii kale haddii roob ku kaafinayo dhul roob iska haya ay tahay roobkaa ku filan waaye qofka hadda meel iska calaamadsan dhulkaa ka mid ah waa taxjiir baa la dhahaa waa iska sharta waxa weeyaan mudday iskaga calaamadsan tahay milki maaha dadka unba uga xaq badan yahay mooyaane milki maaha ayib hadda waxaa la keenay arrintii waa lasii ciriiriyey dhib baa laga dhigay oo waxaa la keenay reerkii xataa baadiyaddaga xeradoo deganaan jiray inuu calaamad dhaho anaa deganaan jiray oo siday dhul iskaga camiran tahay dhulka baadiyaha loogu talgalay caawa reerku hadduu xerada ka guuro reerkii dambe u yimaadaa iska degaya waxa weeye jabadkan iyo oodan iyo xeradan iyo ma garanaysaa ruunkan cid allaale ciddii timaadaa leh hadda waxa weeye anaa xagaagii dhaweytoo dhan deganaa oo anaa weligeyd meeshaan joogi jiray unbu iska leeyahay meeshiiba isagaaba iska sheeganaya dhulkiiba midda kale beertii iyadoo hadda aan imaanba u goyn buu dhul iska weynaado usan camiri karin dooxa dhan iyo jeex dhan buu iska oodanaya biyo iyo baad miduu ku beeray ma leh iyo waxu yaalla iyo wuxu camiri kara midna ayib xoolihii meelay daaqaan iyo meelay maraan baa ciriiri ku jira wuxuu yidhi almawaat alladii mawaat kaasoo waa dhulka aan weli la noolayn yumlaku lagu mulkinaya bilixyaa'i noolayn lagu mulkinayo taasaa laga hadlayaa almawaatu dhulka mawaadka ah oo dhimaadkaaga aan cidi deganayn alladii kaasoo yumlaku lagu mulkiya bilixyaa'i noolaynta ardun waa dhul oo lam tucmar aan la camirin fil islaami islaamnimada dhexdeeda weligeed lama camirin waaye ayib lama camirin ama jaahiligi horaa la camira walam takun aanna ahaanin xariima caamirin meel camiran xariimkeedna maaha dhulka addegi kadhid waa dhul cid horeo kaaga horreysay oo islaamka dhexdiisa aysan jirin oo ku dulhabsigan iyo meel qof iskaga boobaye lama rabo dhul qof leeyahay iska intaad iska dhisto ama iska camirto waa meelaan lagaaga horreyn islaamka dhexdiisa meel camiranna aan xariim u ahayn walam takun xariima caamirin mid camiranna xariimkiis aan ahayn xariimku waa maxay meeshaan intifaaceedu waxa aan looga maarmay meesha dambaska lagu sayriyo meesha qashinka la geeyo yaa waka waxaasoo dhan baa loo baahan yahay marka waxna waa iqdaac oo waxa weeyaan waxna waa irfaaq baa la dhahaa iqdaacu waa goyn qofkan milki baa loo gooy waa la siiyey waaye dowladda awood u leh waxna waa irfaaq baa la yidhahdaa war meeshaan dhulkan iskaga sii adigu malihide oo danahaada kusii qabso iska sii beero oo howla ka sii qabso wakaas kusii shaqshaqayso waa iska irfaaq marka marka qof meel loo goynayo xataa dowladdu u goynayso shuruud baa jidha meeshaan loo goynayo macdan ummadoo dhan ka dhexaysay waxyaalaha macdanta ee muhiimka ah hadda dhulka lagala soo baxo waa inaysan meeshaani ya macdantaas ya usan lahayn lagu ogyahay macdanta ummadoo dhan bay ka dhexaysaa waxaan khayraadka ah ayib macdan qarsoon hadday tahay oo qofka dhul ahaan inta loogu gooyo hadhow isagu iska dego oo macdanta uusan ku ogeyno hadhow barkad iyo ceel iyo suulidta ka qoto waxaanu dahab iyo jawhara usoo baxaan dee waa caadi cidna kuma haysato laakiin meel lagu yaqaanay macdan daahira ee qof gaara gaaran waa inaanusan loo siinin hataa kitaabkan batroolkii iyo waxyaalihaasuu ka hadlaya ilaa maanta adduunka saliid iyo batrool iyo sidaallaan lala soo baxaa ummadoo ka dhexeeya suuratu ixyaailmawaati mawaadka nooleyntiisa kayfiyadeeda suuratu ixyaailmawaati an yacmidow zaydun waa inuu u qasdo ilaa buqcatin buqcad iyo jaan oo min almawaati dhulka mawaadkaaya liyajcalahaa inuu ka yeelo maskanan guri meelaan cidna lahayn buu u qasdayaa guri inuu ka dhigo fa yuxawidahaa uu markaas ku wareejiyo bibinaa'in dhisme dhulkan sooma rabti inaa dhulkii hebel oo dhula camidhay uu noqdo oo aan lagugu qabsan waa inaad soo wareejisid guri baa ilaa guriga markii la dhisay waa lasoo wareejiyaa derbi jardin iyo wareejin buu ka bilaabanaya iyo wixii la mid ah wayunsab calayha waa in dusheeda la taago baaban albaab waa in loo furo yunsab calayha baaban iska meel iska oo aho iska wareegsan maaha albaab meel loogu talagala waa inay jiro wayasqufa bacdaha barkeedna waa inuu saanqaaf saaro marka dhulkaas waa dhulkaa ninkaa waa camirta qaar baa- qaar baa dedan dhulkii hadduu doono ma wada dedna albaab waa u diyaarsan yahay waa soo wareegsan yahay dhulkaasi waa qofkaas guri buu ugu talagalay guri qaabkiis buu ka camirtay marka oo ku nooleeyey warkiisu marka waa cadi sidii la rabay buu sameeyey wey dhul buu rabaa inuu ceel ka qodo ceel buu rabaa inuu ku nooleeyo xariim baa la siinaya geelu meeshuu ka cabo ma labaatan dhudhunba ma ma garanaysaa intee wey ma afartan dhudhunba intaba waa la sheegay meeshaas iyo waddooyinka iyo dariiqyada iyo waxaasoo dhan cid kale ma degi kadho qofku hadduu dhulka camirto oo guri ka dhisto khasab gurigiina deg la dhihi mayo hadduu doono waa kiraysanaya hadduu doono waa qafilanaya hadduu doono qof buu caariyeynaya ma lagugu arka maaha meesha adoo degan iyo gurigaan lama deganaya waxaas alwaqfu waqafkii baa laga hadlayaa alwaqfu wax waqfiddi wey waqf waa baa muhiim ah waxa weeye waa waxyaalaha ajarka badan leh waa sadaqa jaariyaada weligeed qofka u socota waxba waqf ilaa qofkaad markuu dhinto saddexda gaaraya sadaqatun jaariyatun waaye yadii baaba waqafkii wey waladun saalixun yadcuu lahu qof wanaagsan oo u duceeyey waalidkiis ow cilmun yuntafacu bih cilmi lagu intifaaco cilmigan hadda dadka qoray dadka akhrinaya dadka sii akhrisanaya dadka sii baraya bal waxaasoo khayr ka socda arag waxaasoo dhan cilmi lagu intifaacayo wey. qofba qof buu kasii raraya oo kasii baranaya marka sadaqa jaariya waaba waqafkiiba aad baana muslimiinta hore waqafka u danayn jireen oo u samayn jireen alwaqfu waqafku luqatan xagga luqada alxabsu xabisid wey waqaf waa wax meel xabisan ilaa lama dhaqdhaqaajin karo cidna ma qaadato waxaan lama taabto waa waqaf xagga luqada wa sharcanna xabsu mucayanin shay mucayana oo la xabiso wey mucayan waa shayga muuqdo mucayanka ah waaye shay aan mucayan ahayn maaha kaasoo mamluukin la leeyahay oo yaa leh qofka waxa waqfa yaa leh waa waxaadan lahayn guri kiraa baa ku jiraa saata gurigan kirada hal sanaa laga kireeyo waa waqfo made mabelhida maxaa waqaftaa waxaa la rabaa waxaa inaa mamluuk adigu leedahay kaasoo weliba qaabilan aqbalaya linnaqli rarid wax la la naqlin karo oo cid la siin karo oo la rari karo waa inuu yahay gabadhii mustawladada ahayd iyo mukaatabkii la kitaabeeyey kitaabo saxiixa iyo naqli ma aqbalayaan lama taataaban kara iyaga ee waxaana wax naqli aqbali kara waa inay yihiin ilaa waxaa rabtaa adigii inaa waqaftide kaasoo yumkinu uu suurtagal yahay alintifaacu in lagu intifaaco bihi isaga in la nafacsadana ay suuragal tahay goorma maca baqaa'i caynihi cayntiisii baaqi ahaansheeda maceeda shayga waqafka ah isagoo aan dhammaanayn cayntiisi joogto waa in la intifaacsan karo gurigan waa waqaf cayntiisoo iska taagan baa la intifaacsanaya waa lagu ganacsan waa la seexan waa la degin shaygu waa inuusan ca- dhammaanayn cayntiisii oo joogta waa in la intifaacsan karo maca baqaa'i caynihi cayntiisa baaqi ahaanshaheeda maceeda wala muddo yarba ha ahaato waaye haddaa dhahda qofkan hoo xabaddan shamaca guriga usii daara caawo marka uu daaro cayntii ma joogayso waa waqafi qaado haduu kusii idhima lahat waa waqafa maxay waqaf noqotaa baaqi noqon mayso intifaaceeda iyo dhammaadkeeda isku xiran say u ololeyso waa isla dhammaanaysaa khalaas dee wax sii joogaya maaha wuxuu ku yidhi cunadan beriiskan maanta qadadan waa kugu waqfaya cun de miyay joogaysaa mar haddii la cunaba dhammaata intifaac ma siila dambe macnaha waa dhammaata waay barafuunkan waan kugu waqfay de markaan see u intifaacsan karaa inaan isku buufiyo markaan isku buufiyana xagguu kasoo dhammaanaya waa dhammaanaya cayntiisa ma joogayso waqaf ma gelayo waxaas waxaasoo dhan waqaf ma galaan waaya marka maca baqaaci cayni cayntiisa baaq ahaansheeda maceeda biqadci tasarufi tasarufka jaridiisa fii raqabatihi lagu tasarufo shayga daatadiisa waxaa la socda weli xaddii baa socotee biqadci tasarufi tasarufka in la jaro oo la gooyo lagu tasarufo biraqabati shayga daa- raqabadiisa iyo daatadiisa shaygan raqabada waa ji- jiritaanka shayga iyo daatadiisa iyo cayntiisa ya tasaruf macnaha isagii la dhammeeyo shaygaa waqaftay cid ka gadid cid kale siisid si kale dhahdid ma soconayso waay marka waxaa ku xidhaa xabsu mucayanin xabsidaa ku tacalluji shay mucayana xabisidiis wey oo mamluug ah qaabil linaql ah shaygaa in la xabiso biqadcid tasarufina lagu xabiso see loo xabisayaa tasarufkii in la xabiso in lagu tasarufo fii raqabatii lagu tasarufo shayga deen raqabada baan lagu tasarufi karine intifaaciisaa lagu tasarufaya hadba qof baa degaya hadba qof baa seexanaya hadba qof baa maaragtay kiradiisa qaadanaya laakiin raqabadiisii laguma tasarufayo marka biqadci tasarufi tasarufka mancintiisa fii raqabati raqabadiisa lagu tasarufo waaya yaa lagu waqfayaa calaa masrifin mak- masrif iyo iilidoo mubaaxin bannaan masrif ama m- masrif bannaan oo xalaala macnaha meel xaaraana wax laguma waqfo kaasoo weliba mawjuudin jooga hadda shay la helayo shaygan kitaabkaana waqafta meel bannaan waa inaa ku waqafto la- een, alaabtan dirmahan waxaanaa waqafta masrif mubaax ah meel bannaan in wax loo iilo waa inaad waxaan ku waqafto weliba meeshuna meel joogto inay tahay cid imaan doonta maaha hebeloo imaan doonaa wax ku waqfay ka bilowdid mada waa mawjuudin weliba jooga waaye marka wuxuu yidhi qofka een, la dhali doonaan waxaan ku waqfay isagaaba dhalaya kan hadda xoolaha bixinaya wuu ilmaha ii dhalan doonaan waxaan ku waqfay hadhowna fuqaradan kuu sii waqfay waxaas ma shaqaynayaan waaye dayib magaalooyinka qaar waxaa ka jira sida yaman oo kale dadka baadi ilmaha yaryar oo baadida dariiqyada laga soo helay xoola ku waqfan dad baa yidhi dee ummaddan wax kastaa ka suuroobe ilmaha masaakiinta ee meelaha laga soo qaadayo baa waxaas ku waqfan wixii dhaqaale ka soo baxay iyo wixii nolol ka soo baxday iyagaa lagu maamulaa marka ayib arka- arkaanulwaqfi arkaanulwaqfi arbacatu waa afar waaqifun qof wax waqfaya kow wa mawquufun calayhi dushiisa kan wax lagu waqfay soomaalidu waxaas waa ii waqfin bay iska dhahayaan qaarkood dee yaa leh waa kuu waqafe wa mawquufun calayhi ciddii lwa- lagu dul waqfay waa in la sheego iyo wa mawquufun shaygii la waqfay laftiisi saddex wasiiqatun iyo siiqadii qof wax waqfay- waqfay kii lagu waqfay shaygii la waqfay siiqadii lagu lagu lagu dhawaaqay lagu dhawaaqay geetimireedkan anigu waxaan ku waqfay dadkan fuqarada ah waka iyo wixii la mida marka adigii waxaa tahay cid waqf- waqaftay fuqaradu waa cidda wax lagu waqfay geetimireedku waa wixii la waqfay siiqadiina waa eriga ku dhawaaqday ayib shuruudul waaqifi qofka wax waqfaya shuruuddiis qofka wax waqfaya shuruuddiis ithnaani waa labo alikhtiyaar doorasho waqaf qofka laguma khasbi karo khasab xaqdarro ah haddii xaq ay tahay waxbay ahaan lahayd awel wuxuu yidhi ilaahay waxaan u nadiray inaan wax waqfo waajib buu gala hadha waa loo yeeraya dowladda loo yeeraysa dowladdaa u yeeraysa iyo maxkamadii wixii u yeeraba waxbaa waqaftay wixii sheeg baa laleeyahy Ha, wax aa waqaftay oo aadan lahayn baa lagaa rabaa sheeg wixii wixii ahaayeen xaakimkaa ku ku ku khasbaya hadduu diido marka kaas waa saxaya waa xaq baa lagu khasba waxaa kaloo shardiga labaad ah wa ahliyatu tabaruci tabarucid ehelnimadeed fil xayaati nolosha yaa ahliyatu tabaruci tabaruc waa wax bixin shaygan la waqfayo inuu tabarucoo bixiyo ehel waa inuu u yahay waaye weliba dhimasho maahe waa fil xayaati maxaa baxaya wax uusan lahayn ma waqfi karo waa in qofka waxuu waqfaya caaqil yahay baaliq yahay uusan sharnayn qofka wuxuu waqfayo waa inuu inuu bixiyo ehel u yahay fil xayaati maxaa baxaya dhimashadii Een, dee mathalan da- taa dardaaran baa la dhahaa waxaasaan dardaarmay dhimasho ka bacdi baa wa- warkaasi shaqaynaya waqafku saa maaha waaya waa fi lxayaati qofkii nool baa sheegaan waqfaya cid buu ku waqfaya shuruudulmawquufi calayhi qofka wax cidda wax lagu waqfay dushooda shuruudda loo shardiyo shuruudulmawquufi calayhi ithnaani waa laba allaa yakuuna waa inuusan ahaanin macsiyatan shaygaani la- een, qofkaan ee allaa yaku- ee almawquufi calayhi soo maaha allaa yakuuna macsiyatan macsiya waa inuusan ahayn jiha macsiye ah waaya mathalan jiha macsiyaa hadday meesha ka soo baxdo waqafkii ma asaxayo xoolahan waxaan ku waqfay kiniisaddaas ya si kiniisaddaa dadka lo- eh, loogu cibaadaysto dadka ugu cibaadaystaan kiniisad ama wuxuu yidhi khaadimkaan aan waqfay kiniisaddaas baan ugu talagalay meelaha ki- kiristanka iyo kiniisadahooda ama yahuudda iyo marka waqafku dad hodan ah iyo dad fuqara ah kullu wax waa ku waqfi ka dhaaf waxaa kaloo shardiga wa imkaanu tamallukihi qofka mawquufu calayhiga ah, im- wa imkaanu tamallukihi milkintiisa milkiyadiisa suurtagalnimadeeda kan wax la siinayo qof wax milkin kara waa inuu yahay shayga lagu waqfayo waa inuu milkin karo xaaladda lagu waqfay مثلا الدون مسلمة هدي لا وقفه أما كتاب قرآن هدي لا وقفه يا لو وقفه قال يا سورة قال ما كتاب قرآن قال هدي لو وقفه ما ملكين كرو الدون مسلمة هدي قال لسيه ما ملكين كرو لو ما وقفه كرو واي ilma yaro uurka ku jira wax laguma waqfi karo ilaa wax ma milkin kara welihi wa imkaanu tamallukihi qofka wax lagu waqfayo milkintiisa shaygan lagu waqfayo suurtagalnimadeeda la rabaa in kaana shaygu hadduu yahay mucayanan shay mucayana oo la cayinay oo la magac dhabay oo la magacaabay ayib wuxuu halkan yiri wahal yajuusu waqfun waqfu ardin dhul ma lagu waqfi karaa lila lila lilacib alkura kubad cayaaridda ninba waxaa yidhi dhulkan waxaan u waqfay kubadaha in lagu cayaaro kubadda in lagu cayaaraan u waqfay buu yidhi dadku isku iskaga maaragtay ay cayaaraan oo iskaga raaxaysaan oo iskaga orordaan waxaas haddii rag iyo dumar aan isdhex gelin ilaa wax hadda adduunkan soo baxa qadiyad timid wey waa lagu weydiin karaa haddii nin yidhaahdo dhulkan waxaan siiyey qolada kubadda cayaarka waana ku waqfa maxay noqonaysaa baa lagu weydiin karaa waa in qadiyaddii laga hadlo maaha in la dhiirigelinayo oo la leeyahay way fiicanta laakiin hadday dhacdo ka war rag iyo dumar haddii aysan isku darman darmanayn cayaartu xilligay socotana salaad farala aan laga tegayn waaye oo dadka iimaankoodu yar yahay baa say waxaan u daawanayaan bay faralkii ka tegayaan hadday taas sabab noqonaysa lama rabo faral ka tegi mayaan gaar ahaan salaada maqrib buu ku yiri adduunku waa isla socdaa khusuusan salaatal maqrib dee bahash haddii xiliyo badan loo fadhiyo inta badan sida loo wadaa maqribkii soo gelaya maqribkii baa marka ay ka tegaya haddaan salaad laga tegayn rag iyo dumarna isku dhex jirin wax macsiya haddan iyo dembiya la samaynayo dadkaa qaawanaya waxaa jaaza waqfuha waa lagu waqfi karaa dadka cayaaraya dad muslimiin wey sooma waay waa iska waa mu- mubaax leanno mubaax iska bannaanta haa laakiin waa inaan waajibkaa lagu dayacayn macsiyo kale jirin rag iyo dumar isku dhex darsamayn waka maqribkuna kama sii daran salaadaha ay dayacaan bay ka mid tahay shuruudulmawquuf shayga la waqfayo shuruuddiis shuruudulmawquufi kan la waqfayo shuruuddiisu thamaaniyatun waa sideed kownuhu ahaanshihiisaa shardiya caynan waxaa la waqfayaa wax cayna waa inay yihiin waay manfaco maaha waa cayn waa masalo wa kownuhaa ahaanshaheeda manfacadaa shardiya mucayanatan mid la cayinay oo la magacaabay wa kownuhaa ahaanshaheeda mamluukatan mid mamluukaayoo la milkisan yahay oo la leeyahay waaye shardiga koowaad wuxuu waa inay cayn yihiin shardiga labaad mucayanatan waa in la magacaabo hadduu dhaho labadeedaa guri midkood baan waqfay ma cayinna makanaa makanaa meelaan aadna ma naqaan kii waqafka ahaa aan seexanay aaway haddaan dhahno aan degnay ma garanayna laba guri midkood wey labadeeda guri midkood waka ayib waxaa kaloo ka mid ah waa inay tahay mamluukatan mid la milkisan yahay waxaan la milkisnayn baa baxaya waxaa shardi ah wa kownuha ahaanshaheeda qaabilatan ay tahay mid aqbalaysa linaqli rarid waa inaga horeyna lasoo yiri umuwaladadiyaa baxaya waxaan naqli wax la rari karo oo gacantaada ka wareegi karoo dhan kale waa u rari kadhid naqligu inta qaadi xagga dhig maaha wax milkigaada ka bixi kara wixi waa inay yihiin ee addoonta oo matala umuwaladadaada kale waa inaysan ahayn addooma haddama lama yaqaan wa kownu nafcihaa baa shardiya nafceeda ahaanteeda cayntan la waqfayo nafceeda ahaanshihiisa waayo laa bidhaabi caynaha caynteeda wa kownu nafcihaa nafceedu waa inuu yahay laa bidhaabi caynaha caynteeda tegiddeeda la-aanteed nafaca hadduu yahay in shayga markaa nafcsatay cayntiisina tegayso sida haddeer shamacii aan soo sheegnay iyo wixii la mid a dee wixii waqaf ma noqonayaan nafciiba wuxuu ku xiran yahay inaa caynteedii baaba'do waqaf ma noqonayso wa kownuhu baa shardi ahaanshihiisa mubaaxa waay waa inuu yahay mid mubaaxo bannaan waay hadduusan bannaanayn qalabka lagu cayaaro la gargaraaco la tuntumo la muustikeeyo waxaas hadduu yahay dee maaha wax bannaan mubaax maaha wa kownuhu ahaanshihiisaa shardiya maqsuudan waa inuu yahay waxaani wax loo qasdayo nafcaan iyo shaygan hadduu dhaho lacagtan iyo dirhamkan iyo danaaniirtan baan waqfay waxaan u waqfay liziinati in laysku qurxiyo dee lacag mayaa laisku qurxiyaa ma asaxayso laa wax loo qasdayo maahe lacagti waa la isticmaalaya markiiba gacantii ka baxaysa lacagtu adduunka saas u wareegaysaa taa haysatay lacagtii maanta haysatay marakan qof kala haysta isagiina mid kalau siinaya isagiina mid kalau siinaya wax saas u soconaya weeye hadduu dhaho lacagtaanaa waqfay ganacsi ha laga dhigo faa'iidada ka soo baxda fuqarada ay waqaf u tahay la yeeli maayo waayo ilaa lacagtii waa waxaa soconaye cayn joogto maaha shuruudu siiqati lwaqfi waqafka siiqadiisa shuruudeedu shuruudu siiqati lwaqfi khamsatu waa shan lafdun lafdi baa shardiya lafdigaasoo yushciru ogeysiinaya ah bilmuraadi muraadka ujeedka la leeyahay lafdina tusinaya waa in lagu dhawaaqo oo waqf tusinaya waan waan waqfay waa xabisay fii sabiili illaahi baan ka dhigay waa sadaqeeyey ciddaas waa inuu wixii caddeeyo wata'biidu abadyeelidna waa shardi ta'biid abadyeelid ta'biidin waqti waa inuusan ku xirin shaygaan fuqaradan ku waqfay hal sano laga yeeli mayo weligeed waa inuu wuxuu waqaf yihiin waaya wuxuu yidhi watanjiizu go-ayn watanjiizu goyn goyn iyo go-aamin waa isku mid macnaha tanjiiz waa maxay tacliiq waa inaan meesha lagu xirin bisha markay timaada ramadaan ama bilhebel baan shaygan fuqarada ku waqfay waqti bay ku xiran tahay tanjiiz baa la rabay shay waxaa la rabaa aan tacliiq ku xirnay oo la go'aamiyey oo la tanjiiziyey tanjiis waa waxaan tacliiqu ku xirnay wey ramadaan markuu yimaado dhulkan masaajid baan ka dhig hadduu dhaho ka war waaya hadday asaxdo xataa meeshii masaajid noqon mayso ilaa ramadaan ka yimaado horta wuxuu yidhi wa bayaanulmasrif shayga meesha loo iilayana waa in la caddeeyo waaqaftay yaa ku waqaftay ma masaakiinta ma fuqarada ma dadka jiran ma cidda sheeg masrif meesha loo iilayo wey ma hal qofba ma ma awlaadba hebel iyo hebela ma jiha caama ama masaajid baan waxaan ku waqfay waa in wixii la caddeeyo waliba jihada aqbalid uma baahna masaajidkan waxaan ku waqfay doo dhow gurigaan in loo lagu loo kareeyo ama wixii la mid a oo dee yaa aqbalaya masaajidka aqbal lagama rabo sidaas waqaf uta marka hadda masale la isticmaalo wuxuu yidhi dadku iska dhahayaan waqaftu hada lilahi ilaahay baan u waqfa ama waxay dhahayaan waqaftu hada musxaf kitaabkan waa waqf waqf lilaahi iskaga wada qoran hada alkitaab waqf lilaahi waxaasoo dhan ma ansaxayaan ciddii la siiyey ha la caddeeyo haddaan la caddayn wixii waa burayaan sida xooga badan culimmada qaar hadda iska ogolaanayaan hadda siiqada waa jiraan laakiin waa kaasa waxaa kaloo shardiya wal ilzaamu ilzaam khiyaar lama rabo ilzaam waa islaazimid wey ilzaam waxa weye waqafka inuu weligeed baaqi noqdo waaye baa la rabaa lagama noqon karo ilzaamkaasna waa in meeshii la keeno wal ilzaam wuxuu yidhi suurat lwaqfi marka waqafka suuradiis an yaquula waa inuu yidhaahdo zaydun waqafta haadihi tan waxaan ku waqfay addaar ee daarta cala alfuqaraa'i ma ujeeda ciddii qaadanaysa waa la sheegay cala alfuqaraa'i fuqaradii baan ku waqfay waa inuu sidaasoo kale yidhaahdo xataa waxaa laleeyahay masaajidada haddii masaajid hadda la cusboonaysiinayo gogoshiisa albaabadiisa daaqadiisa masaajid kaloo xagga laga dhisay ma la siin karaa mise kan baa wixiisa leh waxa weeye waa inaan la siin xoogaha laga gado xoogaha lacagaha laga siiyo kan lacagan looga socesho inkastoo rag culimmada waaweyn ah masaajid iska siiyeen oo culimmada yamanta ka mid oo weliba fiqiga aada u yaqaanay ay iska iska ogolaadeen intaan yarta ay hibadaa ku dar hibadan waxaa la yidhaahdaa alhibatu luqatan xagga luqada ma'kuudata waxaa laga soo qaatay min habba bimacnaa marra wuu maray wey wa sharcanna tamliiku tadawucin wax tadawuc ah oo iska tabarucaada milkisiinteed weeye fil xayaati nolosha dhexdeeda adoo nool ama qofku intuu nool yahay bow shay qof aan waajib ku ahayn iska siinaya hibaa la yidhaahdaa waaye hebel baa ii hibeeyey hibo iyo hadiyad iyo sadaqo iyo caariyo iyo waa kala duduwan yihiin waaye hebel baa iisoo hibeeyey dayib marmar bay hibadu xaaraan noqonaysa markaa ogtahay ciddaa siinaysid inay xaaraan la aadayaan ilaa dembigii baa loogu kaalmeeyey dad sadaqada ku xadgudbana waa jiraanoo dadkii qaraabadooda iyo rixmkooda ugu dhowaa oo baahan oo ay og yihiin bay sadaqadii waxay siinayaan cid ka durugsan oo ka fog waaya sadaqadan in lagu xadgudbo ma fiicna tacaddi baa la yidhahda arkaanulhibati arkaanulhibati arbacatun weeye waahibun mid wax bixinaya wa mawhuubun lahu mid wax loo hibeynayo wa mawhuubun shaygii la hibeynayey iyo wasiiqatun siiqadii waa iska dhibiya dhaha iyaduna shuruudul waahibi qofka wax bixinaya shuruudiisa shuruudul waahibi ithnaani weeye almulku milkin xaqiiqatan xaqiiq ahaan shayga milkisan yahay aw xukman xugun ahaan labadaasun xaqiiqatan aw mulka waaye ama milki waa xaqiiqa ah ama ikhtisaas iyo waxa weeye xugun ahaanbu wixii u milkisan yahay iyo waidlaaqu tasarufi tasarufkiisa inuu sii daysan yahay fii maalihi maalkiisa inuu ku tasarufo qof uu sii daysan yahay waa inuu yahay aan laga xanibin qofka uu xibaynayo qof xoolihii aan laga xanibin inuu ku tasarufo waa inuu yahay waaya weliba qofkii wax loo hibeeyey xoolihii waa inuu qibdoodo la wareego waahibka idankiis kii wuxuu siiyey idankiis Ah, iga guddoon iga hi- waayo waa inuu la wareego halkaa masale muhiim oo sharxu ka sheegayaa qofka wax loo soo hadiyey waxa loogu soo hadiyey tilmaantaa inuu leeyahay qofkaa inuu baahan yahay baa loogu soo hadiyey inuu saalix yahay baa loogu soo hadi- hibeeyey inuu maaragtay culimo yahay baa loogu soo hibeeyey inuu daalib cilmi yahay oo cilmiga barto oo u baahan yahay baa loogu soo hibeeyey tilmaanta lagu siiyana isagu ma leh daalo cilmi maaha culimo maaha ee ma baahna ama wixii la mid a waaye marka hadday sidaas tahay aad og tahay tilmaanta waxaan lagugu siiyey inaadan ku sugnayn waxa weeyaan waa xaaraan inuu qaato ile wuu is og yahay tilmaanta lagu siinayo inuu leeyahay inuusan lahayn ba ogey ma qaadan kara shayga aa waayo nin dadkii horaaba xaramka makiga ah iyadoo la joogo maka ninba wuxuu u hideeyey boorso dhan oo adduun ku jiro sayrooniyow hadiyad weeye so maxaa igu siis waxaan kugu siiyey nin saalixaad war anugu saalixiinta kuma jiro oo yidhi "Ee, hayse waxaada maya inaa caalim tahay war una caalim maahi bay maya inaa saa tahay tilmaan kasta wuxuu dhahaa ma ahi dadka no- tilmaanta ale maahi maya dadka cilmiga iyo salaaxa cilmigana wax ka- min ahlilcilmi dadka cilmiga un wax ka yaqaan baad dadka wan wanaagsanna waa ka mid saasuu ku yidhi markii dambe waxaasoo dhan soo u diidaya wuxuu yidhi inaad tahay nin shariif oo sunni ah baan kugu siiyey soo yidhi haddaan mutays ashraaftan shariifna waa ahay sidaas kalena waa ahay sunniga ah waa kaa qaadanaya hadda qofkii wax kuu hibeeyey hadduu dhinto adoo aan weli wixii qaadan ama kii la siiyey baa dhintay welina wixii lalama kala wareegin waa budhe khalaas aabahaasa waxaa iisoo hi- hibeeyey wixii keena xerada ka soo saara ma taal ila lalama kala wareegin dayib qof marti haddii cunno loo keeno martigelyada cunnada loo keenay dee iyagaa cunaya waa lo- waa loo baneeyey laakiin intuu hadba afka ka gashadou leeyahay hadba intuu cuno shay iskama ra- iskama qaadan karo wixii baan iska guranayaao iska qaadanayaa meesha ma taal dad kalaan siisiinayaa meesha ma taal adiga waxaan waxaa ka cuni kadhi ka cun waaya masaladaasna halkaasoo dhig xishood wixii lagugu siiyo keliya iyana lama qaadan karo xishood waxaa ku qaadatid waxaa xoog iyo seef ku qaadato oo kale wey qof baa qof wuxuu ka dalbay waxaysiiba yidhi ummaddu meeli joogto umtaanoo meesha fadhid wuxuu yidhi hebelow maanta waxaan kaa codsaday hal dollar isii ama wixii la mid a intaa dhexdeeda qof wax la weydiiyey dee ma diidi karo ma ogta hadduu heli karo ama qof weji iyo sharaf leh ama magac leh ama tayta leh meeshii buu ku ilxaaxiyey wixii buu siiyey isagoo aan ku faraxsanayn yaxyax buu u siiyey iyo inuusan wax diidi karin intaa horteeda keere inuu qaato xaaraan bay ka tahay inuu qaato maaha waaye waxyaalahaas waxyaalaha khatarkaa wey shardulmawhuubi lahu kii wax la siiyey shardigiisa shardulmawhuubi lahu ahliyatu milki maa shay milkigiis ahlinimadeeda way ehel u yahay yuuhabu lahu loo hibeynayo waxa loo hibeynayo inuu milkiyo waa inuu ehel u yahay qaadan karo war waxaana kuu hibeeyey waa inuu qof wax qaadan kara yahay wixii milkin kara haddaa rati halkaa jooga hal halkaa joogta dhahdeed waxaan ku siiya kitaabkan maxay ka samaynaysaa ma qaadan kardha wixii wax loo hibeyn kara ma aha iyo wixii la mida dameerkaasa wax la siiyey geelaasa wax la siiyey wixii ma milkin karaan shuruudul mawhuubi shayga la hibeynayo shuruudiis shuruudul mawhuubi khamsatun weye an yakuuna waa inuu yahay macluuman shaygan la hibeynayo waa in la yaqaan uusan majhuul ahayn labada adoon midba midkood baan ku siiya ma ansaxayso wa an yakuuna daahiran shaygu waa inuu daahir yahay waaye khamre iyo balaaye iyo waxaa maya wa an yakuuna muntafacan shay lagu muntafacan bihi mid lagu intifaaco waa inuu yahay haddou dhaho xabaddan qur-aanyadaa baan ku siiyey jircaan iyo maangooyadan iyo aalatulahwi qalabkan la gargaraacayo balaayadan musikooyinka dee wax intifaaca ma leh iyo faa'iido midna ma leh sharci ah wa an yakuuna waa inuu yahay maqduuran mid la awoodo calaa tasallumi wa an yakuuna waa inuu yahay maqduuran mid la karo calaa tasallumihi qaadashadiis la wareegidiis waa in lala wareegi karo tasallumihi waaye shaygii la dhacay baan ku kuu hibeeyey qofkaa dha qofkaana ciddii dhacday kama soo qaadan karo ma noqonayso wa an yakuuna waa inuu yahay maqduuran mid la awoodo calaa tasallumihi qaadashadiis wa an yakuuna waa inuu yahay mamluukan mid loo milkisan yahay lilwaahibi midka bixinaya qofka bixinaya waa inuu shayga leeyahay waxa uusan lahayn oo gaari halkaa marayaan kuu hibeeyey waa ku siiyey ma shaqaynayso ilaa isaguba ma laha shardu siiqati lhibati hibada siiqadeeda shardigeed shardu siiqati lhibati hibada siiqadeeda shardigeedu waa shardu siiqati lbayci beeca siiqadiisa shardigeeda dhowr jeer holaan waa laydinku xawil xagga u noqonaysaa wixii xagga loo shardiyay beeca siiqadiisii baa tanna loo shardinayaa suurat lhibati hibada qaabkeeda mar hadduu suuratulhibati ku dhaw waa gabagabadii macnaha fasalkaas suuratulhibati an yaquula zaydun zayd waa inuu ku yiraahdo licamrin camar wahabtu waan hibeeyey anigu ka adiga haadal kitaaba kitaabkaanaan kuu hibeeyey waa hibeho fayaquula camrun camarna uu yiraahdo qabiltu waan aqbalay waa dhammaaday warkaas halkaa lamar labada uu ka qabanaya sharuxu wuxuu yidhi dood baa hadda casrigan semankan la joogo waxay ka taagan tahay dadka jirkooda ku tabarucaya xubin xubnihiisa ka mid a int isagoo nool iyo isagoo dhintayba wuxuu leeyahay kelidayda hebel baan siiya ha loo baxsho wadnahayga haddii loo doono ha loo baxsho fartayda ha loo gooyo isagoo nool xubnahan hadda qof kale xubintiida qof kale la siinayo qof baa qof ku tabarucaya hadda waa la kala gataa in la kala gato lama ogole ama isagoo dhintay buu leeyahy haddaan dhinto dee xubintayda kadaa ciddii u baahan ha la siiyo markaasaa u dhinto leeyahay dadka beerka u baahan beerka ha loo bixiyo wadnaha loo saaro kii etoobiya haysa yaan dhowto isaga laha indhahayga waxaan siiyey dadka etoobiya ha loo saaro indhahayga oo dhiman jiray yaanta dhowto odayga xukumaya meesha kan jooga ka horreeyey marka hawshaasu halkan kaga hadlayaa waqtigaan ugu kooban dadkan qofkan dhaxli lahaa xubnihiisa inay ogolaadaan xubin ka mida dhahaan meydkooda ha laga saaro ka war qof kaloo jiran baa ku badbaadaye masaladaas wuu si fiican iyadana uga hadlayaa saddex qayboodna waa loo qaybinayaa qof nool baa mar xubinkii laga qaadayaa marna xubinkii qof dhintay baa laga soo qaadayaa waayo marka kolleyba horta waa inaan la kala gadan hadduu qof ku tabaruco marka shuruud baa loo shardinaya shuruud baa jidha arrin daruuraayo taaganoo dhibaataa waa inay jidho noloshiina waa inay ku dul taagantaho qofkaasi dii la siiyo xubinku ku noolaanaya takhtarka ama takhaatiirtu waa in lagu kalsoon yahay weliba takhaatiirta lagu kalsoon yahay waa inay sheegaan xubinkan haddii qofkan inta laga raro qofkaa la geeyo wax dhibaataa ka soo gaari mayso qofkii xubinka bixiyey ilaa hadda dadka keliya inta mid laga saaray iska nool yihiin oo qof kale u saarayaan aabihiiba u saaraya qof kale u saaraya waa nool yihiin badankood waayo ee waxay leeyihin kan laga saaray waxbaba gaari mayaane kii la geshayna waaba ku noolaanaya kaa keliyuhu fadhiyaanna waa ku noolaanaya waaye taa wataas xubinta haddii qof dhintay laga soo saarayo qofkan dhintay dadka awliyadiisa iyo qaraabadiisa ahaa waa inay aqbalaan meydkooda in xubinta lagala baxo mule iyo suura xumayna qofkan waa inaan lagu samayn qof la iska qashaday oo meyd ahoo la iskaga falaaday waa inaan laga dhigin Eh, haddii lasoo koobo inkastoo sheekh maxamed mutawalli shacraawi caalimkii weynaa uu isagu diidan yahay xubnahan la isku raraday wuxuu leeyahy mar haddaan la biicin karin dee sida kalena ha la iska daayo aduu halkaasaa kasii fiirsanaysaa wallahu subxaanahu watacaala aclam bisawaab